maalintii shalay iska hor imaad dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay kantaroolka bari ee laga soo galo magaalada garoowe waxa uuna yimid kadib markii ciidamo boolis ah oo halkaasi ku sugnaa ay ishortaageen kuwo ka tirsan maleeshiyaadka b s f inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku dhimatay iska hor imaad ka dhex maray labadan ciidan halka ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaadka booliska maamulka la baxay puntland oo war ka soo saaray arrintan ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka b s f ay wateen gaari ay kasoo dhaceen mas-uul ka tirsan maamulkaas ayna doonayeen inay si xoog ah kaga gudbaan kantaroolka bari ee laga soo galo magaalada garoowe waxaa marar badan sidan oo kale uu dagaallo u dhex maray maleeshiyaadka b s f iyo ciidanka booliska ee puntland kuwaasoo ka dhashay khasaare kala duwan